Aqoon-is-weydaarsigan oo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada Quraanka magaalada Dhuusamreeb ay u qabatay Jaamacadda Al-Qur'aan. Mas'uuliyiin ka socotay oo Dhuusamreeb ka dhacay ayaa xiritaankiisa waxaa ka soo qayb galay Gudoomiyaha degmada Dhuusamreeb Dooqa Caasimaad Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horeyn Sheekh Cabdulle Xaaji Diiriye oo ka mid ah culummadiinka Dhuusamreeb iyo sidoo kale Sheekh Nuur Cali Xaashi oo ka mid ah mas'uuliyiinta Wasaaradda Diinta ee Waqaafta Galmudug ayaa waxay u mahad celiyeen mas'uuliyiinta ka socotay Jaamacadda Al-Qur'aan oo ugu horeeyay Gudoomiyaha Jaamacadda iyo culummadiinka ka faa'iidaystay.
meeshaan waxaan ku qaadanay dowro runtii muhim noo ahayd oo ustaad cabdalle uu meeshaan nagu siiyey mashaayikhdu ay nagu siiyeen oo qur-aanka kariimka ah culuumtiis weliba kuwii ugu muhiimsanaa ay mashaayikhdu noo soo dooreen gaar ahaan riwaayadanadii duuri oo si fiican loo tarkiisiyey wax badan ayaan ka faa'iideysanay waana xiriir insha allahu tacaala noo bilowday oon rajeehayno inaan wax badan kala faa'iideysana jaamacat lqur-aan culamadii faa'iideysatay iyo macalimiintiina waxaa laga rabaa waxay tahay inay iyaguna sii gudbiyaan waxaan si gaara gudoomiyaha aan fariin ugu sii dhiibaya anuguba ha laygu tiriyo inaan ka mid ahay maamulka ee hadda jira oo shaqaynaya gaar ahaan wasaaradda diinte in aan u istaagno sidii magaaladan dhuusamareebeed aan uga dhigi lahayn ahlu qur-aan way joogaan laakiin fagaaraha kama muuqdaan sidii aan u keeni lahayn jaamacado hadda madaarisay ku sugan tahay iyo macaahid iyo masaajide meel u gaara oo loo asteeyo oo lagu yaqaano sidii aan ugu samayn lahayn insha allahu tacaala aan taa ka fakerno gudoomiyaha dhuusamareeb ahna duqa caasimadda macalin cabdiraxmaan maxamed cali geedo qurow ayaa dhankiisa sheegay in ay kamaamul ahaan ay diyaar u yihiin inay jaamacadda al-qur-aan ay ku soo biirto deegaanka islamarkaana ay gacan ka siinayaan siday xarun uga furo lahayd dhuusamareeb annagu haddaan nahay maamulka caasimadda weliba anigoo madaxweynaha galmudug codkiisa ku hadlaaya waxaan diyaar u nahay inaan jaamacadda iyo qur-aanka ilaahay sidii loo hormari lahay qaybta nooga aadan maamul ahaan inaan ka qayb qaadanno hadday tahay dhul laydin siiyo hadday tahay tasiiraad kaleo laydinkala qayb qaato haddii ay tahay wixii kasta ee maamul looga baahan yahay wixii karaankanagaa waxa ilaahay kalaamkiisa lagu hormarinaayo oo qur-aanka dadka maaragtay lagu hormarinaayo say u bara lahaayeen oo aan martida uga bixi lahayn dad noo yimid oo meel kale ka yimid biyo waxa layscabadaada looga dhargaa marka inaan culummada waa noo faa'iidaysay tambiihayna siiyeen laakiin jaamacaddii inays halkan meesha noogu taallo in maaragtay shahaadooyinkii halkan laga bixiyo in halkan dad xufaaduhu magaalada ka soo baxaan oo toddobada qiraba yaqaana oo qira kasta aanan meelna uga baahan qirooyinka kaleoo shaadkaa macnaha dadkii yaqaanay la helo wax allaala wixii ay lahayd culuumul qur'aan oo dhan inaan halkan guri noogu yaalla ka helno iyo dadkii hawshaas fuli lahaa qaybta nooga addana waa ka qaadanaynaa waana codsanaynaa weliba